Hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland ayaa marar kala duwan waxay dib-u-dejin u samaysay barakacayaal kala duwan kuwaasoo ku nool nolol aad u adag balse hadda degan guryo ay iyagu leeyihiin oo maamulka Jubbaland siisay. Xaafadda dalxiiska waxay ka mid tahay xaafadaha kala duwan ee ku yaalo magaalada Kismaayo. Xaafadda waxaa ku yaala kaaman badan oo ay ku nool yihiin barakacayaal kumanaan korodhaafaya. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Jubbaland Mudane Cali Aadan Cali ayaa ka warbixinaya arrintan.
dalxiiska dadka dalxiiska ku nool oo ilaa konton iyo sideed kaam ah waxay degan yihiin dhul private oo dad kale iska leeyihiin ayay degan yihiin dowladduna markaa dadkii dhulka lahaa marka hore ayadaa ka qaaday dadkaa dejisay dadkii lahaabaa dhulka loo celiyey mar- marka inta la barakicin lahaa guri kasta oo soo baxa waxaan siinaa dadkan oo yani ayagaa taarget ah oo oo birtu kor saaran tahay marka dadkaasi sanadkii hore labadii kun labaatan iyo afartii waxaan ka qaadnay waxa la yidhahdo intention survey intention surveygaas hadafkiisu wuxuu ahaa in la ogaado dadkan waxay rabaan waxaa ku jira dad soddon iyo afar sano degan dadka ayagaa markaa nolosha ay ku nooliin haddaad fiirisid yani qaabka ciriiriga isdulfuulka ay ku nool yani waa meel yani karaamada biniaadamka yani ku habbooneyn bay degan yihiin marka sidaa darteed intention survey baan ka qaadnay rabitaankood aan weydinnay war maxaad rabtiin ma soddon iyo afar sano halkaanaad taagnaanaysaanoo nolosha noocan isku rarantaa ee musushii iyo buulkiiba isku dhex yaalla nolosha tan maad ku galaysaan weligiin ku jiraysaan waxay waxay doorteen boqolkii siddeetan iyo shan in dhul la siiyo lana raro taas ayaa keentay marka inaan hadda taarget garayno oo priority number one aan ka dhigano dalxiiskii cidda kale oo hadda barakac diyaar u ah oo dhulka lagu haysto waayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal dhulka dadku ay degan yihiin waa dhul dadeed oo lagu haysto waaye in laga inay ooga guuraan marka sidaa darteed dadka dhammaan barakacyaasha waan raraynaa